bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى رasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma وfiqna min اlأqwal والأعmaal lma تحibه وترضى waxaa darsigeena caawi uu ka bilaabmayaa bilowga suuraة الأعraaf waana makiya aayaadkeeduna waa laba boqol iyo shan aayadood acraafna waxaa loogu bixiyey lafdiga alacraaf ayaa dhexdeeda ku soo arooray wa cala alacraafi rijaalun wanaadaa asxaabu alacraaf lafdigaas ayaa kusoo noqnoqday sidaa darteed baa loo yidhi suuratu lacraaf acraafna waxaa la yidhaahdaa wa suurun yudrabu bayna aljannati waannaari yaxuulu bayna ahlihima waa derbi ama dayr jannada iyo naarta dhexdooda la dhigayo oo ahlu naarka iyo ahlu jannaha kala teedaya weeyaan acraafka suuraddan makiga ah ee suuratu lacraaf sida suwarka kale makigaaba caadadoodu ay tahay ayaa waxay culayska saaraysaa sugidda iimaaniyaadka iyo umuurta caqiidada iyo bacsiga iyo umuurta aakhiro iyo gaar ahaan qisaskii ambiyada iyo umamkooda dhex maray ayay tilmaami doontaa bismi illaahi araxmaani araxiim alif lam mim sad allah waxa uu yihi alif lam mim sad allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeedo xuruufta muqatacaadka ah ee ka kooban xuruufulhijaayigii alifbaataahaadii waayo qur-aanka in badan bay kusoo aroortay xuruuftaas muqatacaadka ah alif lam mim alif lam mim ra xa mim way ku badan tahay marka tafsiirka ugu raajaxsan waxa weeyaan in lagu dhaafo allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya xuruuftaa wuxuu uga jeedo ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen qaarkood sida waxa weeyaan sheekha abubakar jaabir aljazaa'iriba uu tafsiirkiisa ku sheegayo waxaa ku jira xuruuftaas taxaddi iyo icjaaz taxaddigu waa carin la carinayo gaaladii waayo gaaladu waxay yidhaahdeen qur-aankani ilaahay muu soo dejine nebi moxamed baa la yimid marka dhinaca laga carinayaa waxa weeye waxaa la leeyahay haddaba qur-aankani waxa uu ka kooban yahay xuruuftii hijaayigae taqaaneen ee alifbaataahaadii dee fusaxadii carbeed ee luqada carbeed ugu aqoonta badnayd baana tihi marka hadduu waxaan maxamed la yimid bal hadda xuruuftan uu ka kooban yahay idinkuna keena waa nooc cajsigelin lagu cajsigelinayo iyo carin lagu carinaayo oo sheekh abubakr jaabir aljazaa'iri waxa uu hoosta ku leeyahay في hdiه الحروف إشhاaرة إلى أن hda القرآن تألف من مثل hdiه الحروف المقطعة وqad عجزتم عن تأليف مثله فظهر بذلكa أنه كلام اللhi ووحيه إلى رسوله فآmiنوا به waxa uu yihi xروفtan ألفlام mim صad waxay tilmaamayaan qur'aanku inuu ka kooban yahay xروuftan oo kale xروufta hijaayiga ee sideed iyo labaatanka xarف ee alifkaynu naqaanay unbaa qur-aanku uu ka kooban yahay waxa uu yihi marka waxaa la leeyahay haddana waa keri weydeen isagoo kale inaad keentaan arrintaa waxaa ku caddaatay mucjizo ah qur-aanku inuu yahay kalaamullahi wa waxyuhu ilaa rasuulih hadalkii ilaahay u waxyooday nebigiisii moxamed ahaa sala allahu alayhi wasalam dee arrinku hadduu sidaa yahay rumeeya oo habeenina weeyaan macnuhu in icjaaz qur'aanigii ku jiro oo lagu cajsi gelinayo gaaladana waxaa u daliiloo sii tusinaya xuruufta muqaacaadka haddaad u fiirsato waxaa ku xigaa qur-aanun baa laga hadlaya oo imika aliflam mim sad kitaabun unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xaraj marka had iyo jeer xuruufta marka la xuso waxa ku xigaa waa khabarka qur-aanka kitaabka qur-aanka oo laga warramayo marka waxaad garanaysaa halkaa icjaaz qur-aaniga inuu ku jiro oo laleeyahay dee qur-aankaasi waa mucjiz waxaad idinku keensan kartaan oo la iman kartaanna ma aha cajsigiinu hadduu halkaa ku daahiruu muuqdana dee waxaa caddaanaysa anahu kalaam ullah walaysa kalaama muxamed sala allahu alayhi wasalam allah waxa u ihi kitaabun unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xaraj kitaabun ay haadakani kitaabun kitaab weeyi saynu xalayba soo tilmaamanay altankiiru liltacdiim nakirayntan kitaabka la nakireeye la macrifayn waayey waa weynayn arrinkiisa la weynaynayo allah markaa waxa u ihi haadakani kitaabun kitaab weeyi waa kitaab weyn kitaabkaasoo unzilo lasoo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow lagugu soo dejiyey ee falaa yakunu yaanu ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda yuu ahaanin nebi moxamedow xarajun ay dayqun wax diiqad iyo xaraj iyo cidhiidhi laabtaada ayuu ku sugnaanin minhu ay min alkitaab kitaabka xaggiisa wax cidhiidhiya yaanu laabtaada iyo qalbigaaga kaga sugnaanin min alcamali bihi wa tabliiqih yacni kitaabkaa inaad ku camal fasho iyo dadka inaad gaadhsiiso midna cidhiidhi ha ka dareemina laabtaadu ha ku ballaadhnaato ha ku xasiloonaato allah waxa u yihi litundira bih wa cilat linzaal kitaabun unzila baa la yidhi kitaab la soo dejiyey limaada litundira si aad nebi moxamedow dadka ugu digtaa loo soo dejiyey kitaabka bihi ay bilkitaab kitaabkaas si aad dadka ugu digto iyo wadikraa waano uu u yahay lilmu'miniina mu'miniintu ay ku waantoobayaan ayaa loo soo dejiyey allah waxa u yihi itabicuu raaca maa kii raaca unzila la soo dejiyey ilaykum idinka laydiin soo dejiyey min rabbikum rabbigiin xaggiisana laydinka soo dejiyey walaa tattabicuu ha raacina min duunih alla sokadii ha raacina ama rabbigiin sokadii ha raacina wliyaa kuwa aada asxaab iyo xigto ka dhigataan alla sokadii ha yeelanina qaliilan maa waxa aada u yar tadakaruuna intaa waantoobaysaan waxaa la yidhaha maadaasi waa lita'kiidi alqila yaraynta ayay sii adkaynaysaa oo qaliilan in yar maa oo aada u sii yar ayaa tadakaruuna waantoobaysaan ay tadakaruuna qaliilan maa waxaad waantoobaysaan wax aada u yar ayaa waantoobaysaan allah waxa u ihi wakan badanaa min qaryatin magaalo badanaa magaaladaas oo ahlaknaaha aanu halaagnay oo faja'ahaa dabeed uu u yimid ba'sunaa cadaabkayagii uu yimid bayaatan goor habeennima iyagoo iska hurda aw hum qaayiluuna ama iyagoo qayluushanaya xilli duhurnimo yacni badanaa magaalo aanu halaagno cadaabkayagu u yimid waxaad moodaa inay iska yar hor imanaysa haddaad tidhaahdo ahlagnaaha aanu halaagnay dee haddana fajaa'aha waaba la halaagay muxuu iman horuu ugu yimid be marka haddaad eegto nahrulkhayrka xawaashida hoose ee aysaru tafaasiirka waxa uu sheekhu soo qadarayaa si ay labada macno isku waafaqaan oonay isku tacaarudin waxa uu qadarayaa wa kan badana min qaryatin magaalo badana qaryana sidaynu hore usoo tilmaanay waa magaalooyinka waaweyna caasimadaha magaalo badana ahlaknaaha ay aradnaa ihlaakaha ayuu sheekhu soo qadaraya magaalo badana aanu doonay halaageeda oo fajaa'aha dabeed uu yimid dee markaanu doonay marka ahlaknaaha waxaad usoo qadartaa aradnaa ihlaakaha aanu doonay inaanu halaagno oo fajaa'aha dabeed uu yimid ba'sunaa cadaabkayagii uu u yimid bayaatan ay laylan wahum naa'imuun xilli habeennimo iyagoo hurda aw hum qaa'iluuna ama iyagoo qayluushanaya xilli duhurnimo qayluulada waxaa la yidhaha alistiraaxatu fii wasati nahaar maalinta gelinka hore marka la yska foofee la shaqo tago xilligaa maalinta bartankeeda inuu ruuxu gurigiisii kusoo noqdo uu yaro nasto ayaa qayluulada la yidhaah inankana caado waxay noo ah xilliga marka la yska qadeeyo dee salaada duhurna la tukado dadku inay iska yar waxoogaa nastaan waa qayluulada marka macnuhu waxa uu yahay cadaabkaa u imanaya fii waqti alghafla xilli ay moogan yihiin oo ama habeen ay hurdaan buu u imanayaa ama duhur ay qayluushanayaan labada xilliba waa xiina hafla allah waxa u ihi famaa kaana dacwaahum may ahaanin markaa qayladooda iyo dhawaqoodii marka ducaaga yeedhmada laga yani lagu macneeyo haddii bimacna ducaa watadaruc lagu macneeyana dee famaa kaana dacwaahum markii cadaabku u yimid dabadeed famaa kaana dabeed ma ahaanin dacwaahum ay ducaa'uhum ducadoodii iyo beryadoodii ay alle isdhuldhigayeen mabay ahaanin id waktigii may ahaanin beryadoodu jaa-ahum uu yimid ba'sunaa cadaabkayagu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale may ahaanin innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn aalimiina kuwa dulmi falay dembi kuwa galabsadoo laga goynayaanu ahayn yacni waxay qirteen dulmigay galeen iyo dembigay waxa weeyaan urursadeen xilli aan qirasho iyo waxa weeyaan qaadasha aanay anfacay allah waxa u ihi falanas'alanna wallaahi baan ku dhaartay lanas'alanna waanu weydiin oo nu weydiin oo nu weydiin waa adkayn la adkaynaya nuunu tawkiidka mushadadka ah alladiina kuwii ayaanu weydiin oo nu waraysan kuwaasoo ursila loo diray rususha ilayhim iyaga umamkii ambiyada loo diray walle waanu weydiin waxay ugu jawaabeen rusushii rabbi u diray walanas'alanna wallaahiya lanas'alanna waananu weydiin oo waanu weydiin oo waanu weydiin almursaliina rusushii rabbi u dirayna oo iyagana waxa la weydiin maxaa laydinku jawaabay maxaa laydinkala hor yimid dacwadii iyo risaaladaa gudateen ma laydinka qaatay mise waa laydinku celiyey allah waxau ihi falanaqusanna dabeed waanu uga warrami calayhim iyaga bicilmin xaala kawninaa calaa cilmin annakoo cilmi ku dul sugan oo og wax alla wixii dhacay ayaanu cilmi ugu warrami wamaa kunnaa manaanaan ahayn haa'ibiina kuwa ka maqan dee kamaanaan maqnayne mar walba goobjoog iyo xaadir arkayo og ayaanu ahayn ba alla u yidhi subxaanah allah waxau yidhi walwasnu miisaamidii wax la miisaamayey yowmaidin maalintaa qiyaame alxaqu xaq weeyi maalintaa in wax la miisaamaa xaq weeyi aan madmadow iyo shaki ku jirin faman haqulat haddaba ruuxa ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisii xasanaadku fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyi ee janno helaya waman khafat cidda ay fududaatay mawaasiinuhu miisaanadiisii wanaagu qofka ay ka fududaadeen ee xumaantiisii cuslaatayna fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii khasiruu khasaaray anfusahum lafahoodii lafahoodii bay khasaareen wax kaloo helaan daaye bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii baanay ku khasaareen kaasoo kaanuu ay ahaayeen biaayaatinaa aayaadka yaga yadlimuuna kuwa dulmiya oo halkay ka rumayn lahaayeen ayay diidayeen oo dafirayeen oo dulmigu waa diidmada diinta iyo dafiraadda xaqa ay beeninayeen ee ka hor imanayeen allah waxau yihi walaqad makannaakum wallahi laqad makannaakum waanu idin makansiinay fil ardi arlada dhexdeedaanu idin dejinoo gacanta idin gelinay wajacalnaa waxaananu idin yeelay lakum idinka fiihaa arlada dhexdeeda aanu idinku yeelay macaayisha wax lagu noolaado oo asbaabtii nolosha oo dhan baanu arlada idinku sugnay hadday beer tahay aada beeranaysaan hadday xoolo tahay aada dhaqanaysaan hadday tijaaro tahay aada rogroganaysaan iyo ganacsi hadday sinaaco tahay iyo waxaad farsamaynaysaan wax alla wixii noloshiinu ku hagaagaysay ayaanu idiin sahlay fil ard qaliilan waxa yar maa oo aada u yar tashkuruuna intaa mahadnaqaysaan yacni waxa aada u yar intaa rabbi u mahadnaqaysaan allah waxau yihi walaqad khalaqnaakum ay wallaahi laqad khalaqnaakum xaqiiq ahaan baanu idin abuuray ay khalaqnaa abaakum aadam wa calaa xadfi mudaaf aabbihiin aadam oo asalkii insaanku kasoo jeeday ah ayaanu abuuray weeyi uma sawarnaakum dabeed waa idin suuraynay ay sawarnaa abaakum aadam aabbihiin aadam ayaanu dabeed suuraynay oonu qaabaynay dabeed ruuxdii baa rabbi ku afuufay oo waa la khalqay naftiina waa lagu afuufay uma qulnaa dabeed markii la abuuray ee la khalqay ee la qaabeeyey kadib ayaa malaa'igta la amrayaa amarkan uma qulnaa dabeed waxaanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda wa takriiman liaadama wa taacatan lirabbih sujuudda aadam loo sujuudayaa aadamna salaan iyo sharaf iyo karaameyn bay u tahay ilaahayna taaco iyo cibaaday u tahay oo qaadashada amarkaa la qaadanayo aadam laguma caabudaye rabbaa lagu caabudaya waayo xaqiiq ahaan imtihaalka iyo hoggaansanku cidda uu dhacayaa waa ciddii amarka bixisay aadan ma aha aadan waa lagu imtixaamay uun laakiin cidda amarka bixinaysaa waa allah idan amarkaa haddii la jabiyo rabbi baa la caasiyey haddii la qaatana rabbi baa la adeecay allah waxau yihi markaa malaa'igtii waxaanu ku nidhi aadam u sujuuda fasajaduu dabeed waa sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis mooyaane kulligood waa sujuudeen malaa'igtii ka ibliisoo lam yakun aan ahaanin huwa isagu min asaajidiina kuwa sujuuday ibliis oon isagu sujuudin mooyaane malaa'igtii waa sujuudeen qaala waxa uu rabbi yidhi maa manacaka oo maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo laadu waa sile iyo tawkiid ha macnaynin oo naafiyaha ka dhigin inay sile iyo tawkiid tahay waxaa caddaynaysa aayaddii suuratu saad laadu kuma jirta ee rabbi waxa uu ku yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo waxaan gacmahayga ku abuuray marka laadani waa silo ee maaha naafiyo macnuhu markaa waxa uu noqonayaa maa manacaka war ibliisow maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo id waktigii amartuku aan ku amray mar haddaan sujuuda idhi inaad sujuuddo maxaa kuu diiday qaala waxa u ihi markaa ibliis ana anigu khayrun waan ka khayr badanahay minhu aadam oo maxaad kaga khayr badan tahay khalaqtanii waxaad iga abuurtay min naarin dab wa khalaqtahu isagana waxaad ka abuurtay min tiinin dhoobo dee markaa ma annakaa isku shaqaba ah dab baa la iga abuuray oo anaa ka sarreeya isagana dhoobaa laga khalqo waa iga hooseeya dee maka sare ayaa ka hoose u sujuuda yacni been iyo waxaan jirin buu isku qanciyey qaala allah waxa uu ku yidhi markaa fahbit ka soo daadeg ibliisow minhaa jannada iyo caalamkii sare ee samaawaadka ka soo daadegoo soo dhaadhac famaa yakuunu kuuma ahaanayo laka adiga oo kuuma cunanto ibliisow an tatakabbara inaad ku kibirto oo isku weynayso fiihaa jannada dhexdeeda jannada dhexdeeda iyo caalamka malakuutka sare inaad isku sarraysiisood ku kibirtaa kuuma qalanto ee fakhruj bax oo ka soo daadego ka soo bax inaka adigu ibliisow min asaakiriina waxaad ka mid tahay kuwa dullaysan kuwa dulloobay baad ka mid tahay caamalahu llahu binaqiidi qasdi waxaa ilaahay kula dhaqmoo kula kula mucaamalooday wuxuu doonayey wixii kasoo hor jeeday kibir iyo isla weyni buu doonayo waa isa saraysiiyey waxaa lagu ciqaabay in la dulleeyo hoos loo dhigo qaala waxau ihi markaa ibliis markuu ogaaday ayaan daradiisa iyo guuli inay ka dheer tahay waxau ihi andirnii allahayow haddaba ii kaadi ii seeta dheere ilaa yawmi yubcathuuna ilaa maalinta dadka lasoo saarayo ii seeta dheere ilaa maalinta khalaa'iqdoo dhan iyo ilmo nebi aadam laysku soo saarayo maalinkaa dib iigu dhig wuxuu doonayaa oo tab walba u marayaa si uu u halleeyo duriyatu aadam mar haddii sababtii sujuuddiisa darteed halaagan waxa weeyaan uu ku mutaystay qaala waxa uu ku yidhi rabbi inaka adigu ibliisow min almundariin waxaa tahay kuwa loo kaadiyey dib baa lagugu dhigayaa codsigii iyo dalabkii waa laga aqbalay waa laguu kaadinayaa baa la yidhi qaala waxau ihi markaa ibliis fa bimaa aqwaytanii ay fa bisababi iqwaa'ika iyaaya haddaba rabbigayow hallaynta aad i hallaysay sababteeda la aqcudanna walle waan u fadhiisanoo waan u fadhiisan lahum iyaga aadam iyo tafiirtiisa siraataka almustaqiima jidkaaga toosan ayaan u dhex fadhiisan si aan uga duwo uma la aatiyannahum dabeed waxaan kaga iman doonaa oo kaga iman doonaa min bayni aydiihim xaggooda horaan kaga iman doonaa wa min khalfihim gadaashoodana waa kaga iman doonaa wa can aymaanihim midigyadoodana waan kaga iman doonaa wa can shamaa'ilihim bidixyadoodana waan kaga iman doonaa oo walaa tajidu markaa heli maysid akharahum badidooda shaakiriina iyagoo ku mahadnaqaya ay muwaxidiin iyagoo ku mahadinaya heli maysid qaala waxa uu ku yidhi markaa rabbi ibliis ukhruj bax minhaa jannada xaggeedii ka bax iyo caalamkii sare mad'uuman xaal a tahay mid la ceebeeyey oo la canaantoo la caayey madxuuran oo la caydhiyey oo la fogeeyey ay mamquutan madmuuman matruuda allah waxa uu ku yidhi laman tabicaka ibliisow cidda ku raacdo oo minhum iyaga ka mida ilmo nebi aadam la amla'anna wallee waxaan ka buuxin oon ka buuxin jahannama jahannama ayaan ka buuxin minkum idinka oo ibliis iyo atbaacdiisii oo dhan ah ajmaciina xaala a tihiin dhammaantiin wallee dhammaantiin jahannamo ayaan idinka buuxin ayaa allana ugu dhaartay marka dee waa isku dhaarteen ibliis iyo iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ibliisna wacad wuxuu ku maray oo ku dhaartay qaala fabicizatika la uguyanahum ajmaciin sidii aayaadka kale ku sugnaa yacni ilaahay cizadiisa iyo awooddiisa iyo rubuubiyadiisa wuxuu ugu dhaartay ilmo nebi aadam inaanu teello u dhiganayn ee geed dheer iyo geed gaabanba u fuuli doona hallayntooda ilaahayna wuxuu ugu dhaartay isaga iyo inta raacdaba jahanamo inuu ka buuxinayo oo aanu u naxariisanay ilaahay subxaanahu wa tacaala bilowga suuraddan waxa uu kaga warramee ugu horeeya waxa weeye kitaabkiisa munazalka ah oo allah tabaaraka wa tacaala markuu tilmaamay uu tacdiimiyey kitaabkiisa uu soo dejiyey ayaa nebi moxamed waxaa lagu yidhi kitaabkaa ku camalfalkiisa iyo gaadhsiinta aad dadka gaadhsiinaseed ugu digayso ha ka daalin hana ka diiqadoonin dabeed markii nebi moxamed amarkaa la siiyey ayaa ummaddiisiina amar la siiyey oo ummaddana waxaa la faray ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakkaruun ummaddiina waxaa lagu yidhi waxaad raacdaan waxa laydiin soo dejiyey ee ilaahay xaggiisa idinka yimid raaca oo alla sokadii wax kalaha raacina intaa waantoobaysaan baa yar ah maa huwa almunazalu min cindi illaah waxa munazelkee layna amray raaciddiisu waa maxay waa alkitaabu wasunna labadaasaa waxyi ah wax alla wixii kale culum kale ihi waa wax u adeegaya oo u khidmaynaya labadaa asal ee alkitaabu wasunna marka munazelka waxyigee rabbaanigii waa alkitaabu wasunna waa kitaabka alleh iyo sunnaha nabiga sala allahu alayhi wasalam oo yani kitaabkuna waa waxyi munazal ah sunnaduna waa waxyi munazal ah waayo ilaahay wuxuu ka dhexaysiiyey inzaalka oo allah waxa uu yidhi waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kana fadlu llahi calayka cadiima nebi allow ilaahay korkaaga wuxuu kusoo dejiyey kitaabka iyo sunnada waxaanu ku baray waxaanad hore u aqoon ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa uu korkaaga ku galladaysteena waa wen yahay oo ma yara marka maxaa la yidhi waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma sida kitaabka rabbi usoo dejiyey ayuu sunadana usoo dejiyo labaduba waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebigu sala allahu alayhi wasalam kuma hadlayo hawadiisa iyo waxa uu doono ee waxa uu dadka soo gaadhsiinayaa waa waxyi loo waxyooday uun ee hawadiisa ma aha marka waxyigaa munazalka ah raaca baa la yidhi dadka markaa waajibka saarani waxa weeye laguma addoonsan aaraada dadka iyo hawadooda iyo waxa weeyaan aqwaal aqwaal rijaal dadka laguma addoonsan iyo qiyaas laakiin waxaa lagu addoonsaday inay waxyiga raacaan ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min dunihi awliyaa qaliila ma tadakaruun qiyaaskana waxaynu uga jeednaa dee qiyaas fii muqaabalati nas yacni in naskii oo meesha yaalla wax layska qiqiyaasto oo ra'yiyo hawe lagala hor yimaado dabeed rabbi waxa uu tilmaamay annahu yas'alu rusula wlmursala ilayhim in rusushii iyo kuwii loo dirayba uu rabbi su-aalayo oo ummadihii ambiyada loo diray waa la weydiinayaa waxa la weydiinayana aayaddan laguma caddayn ee aayad kalaa caddayso rabbi waxa uu yidhi wa yawma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa maalinta rabbi u dhawaaqayo ummadihii dabeed uu ku odhanayo maadaa ajabtum lmursaliin rusushaan idiin soo diray maxaad ugu jawaabteen miyaa rumayseen mise waa beeniseen marka falanas'alanna aladiina ursila ilayhim su-aasha lagu wajahayaa waa maadaa ajabtum lmursaliin dee mar haddii lagu weydiinayo rususha maxaad ugu jawaabtay oon aw hebel maxaad ugu jawaabtay lagu odhanayn iyo fulaan iyo callaan dee rasuulkaaga raac oo dariiqiisa qaad oo ra'yi khilaafsan ha ku lumin oo ha ku daalin walanas'alanna almursaliin rusushiina waa weydiinanaaba alla yidhi kuwii la diray rususha su-aasha la weydiinayana ilaahay waa caddeeyey oo suurat lmaa-ida waati inagu soo martay yowma yajmacu allahu rusula fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lanaa inaka anta callaamu lguyuub waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa maalinta ilaahay rusushii soo kulminayo dabeedu ku odhan doono maada ujibtum maxaa laydinku jawaabay risaalaan idiin dhiibay xil baan idin saaray dacwaa u gudbiseen ummadihiinii maxaa laydinku jawaabay miyaa laydin raacin mise laydinma raacin waxay odhanayaan markaa ambiyadii ilaahay oo annaka cilmi nooguma sugnaan arrintaa adaa waxyaabaha maqan iyo qeybka iyo waxa maqan iyo waxa muuqdaba adaa u ogaal iyo cilmi badan ayay odhanayaan ta'aduban maca allah iyagoo alle ka edebsanaya dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay isagoo inuu uga warrami doono aanu kana maqnayn waxaa kaloo rabbi uu ku tilmaamay aayaadkan ana alwasna yowmaidin xaq maalintaa in lays miisaamaa inay xaq tahay oo kafadda iyo miisaanka laysku soo dhigayo acmaashii baa la miisaamayaa oo camalku waa shay macnawiya oo wax jasad iyo jidh iyo yacni daata la qabto meel la dhiga ma lehe sidee loo miisaamaya ina allaha calaa kulli shayin qadiir acmaashii ajsaam iyo dawaad baa loo samaynayaa la miisaamo oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamay qur-aankii oo kale كما في البخاري من حديث أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعو رسولك دور القرآن كأخريا وايا مالنت قيامة وحو إيمانا يا إساقو إهل كيسي وإرقين يا قرآن كيو صعدو لغين يا إيمانا يا ليد مركا واحد لك كفام إيسا dee acmaashii in ajsaam iyo jasad loo samaynayo oo ay soconayaan oo la miisaamayo oo kafada la saarayo yacni axaadiida qaarkood iyagoo suwarka qaarkood albaqara iyo aali cimraan ay hor socdaan oo hor hormarayaan qur-aanka intiisii kale oo iyagu ay hormood u yihiin marka halkaa waxaa laga qaadanayaa waxyaabaha la miisaamayo maalinta qiyaame waxaa ka mid ah acmaashii oo inta ajsaam loo sameeyey la miisaamayo sida ashyaada caadiga ah loo miisaamo waana biqudrat illah walaa yamtanicu shayun fi lqudra ilahay qudradiisana wax ka mamnuuci ma jiro oo waa calaa kulli shayin qadiir waxaa kaloo la miisaamayaa saaxibulcamal ruuxii caamilkae camalka falay laftiisaa la miisaamaya oo rasuulku waxa uhi sala allahu alayhi wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiidi abi hurayra inahu layaati rajulu lcaظiimu samiin laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda maalinta qiyaamo waxaa imanaya waa gaalkiie nin weyn oo laf weyn oo buuran oo xajmi iyo xoog weyn leh oon ilaahay agtiisa garab kaneeca aan leekayn waayo dee iimaan baan qalbigiisa ku jiran oo qalbigiisa qaawanaa rasuulku waxa uhi waxaad akridaan falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna miisaanba ma leh oo loo taagi maayo sidoo kale musnadka waxaa ku sugan xadiidka sir ibnu xubayshu warinayay in cabdillaahi bn mascuud iyagoo waxa weeyaan nebigiiyo asxaabta ay wada socdaan ayaa cabdillaahi bn mascuud waxa weeyaan doontay caday inuu geed cadayga ka soo goosto caday wa kaana daqiiqa saaqayn labadiisa kub aad bay u dhuudhuubnaayeen cabdillahi bni mascuud oo dabayshu inay riday kudhawaa ku dhawaanayay markaa markuu dhaqaaquu soo goosay is yidhi ayaa saxaabadii ay ku qosqosleen dhuubnida labadiisa kub ay isleeyihiin dabayshaaba lagdi markaasuu rasuulku yidhi mima tadxakuun war maxaa ku qoslaysaan qaaluu min diqati saaqayhi yaa rasuula allah waxay dhahan rasuulkii allo waxaanu ku qoslaynaa labadiisan kub ee dhuubdhuuban rasuulku waxa uu saxaabadii ku yidhi waladii nafsii biyadih lahumaa ahqalu fi lmiisaani min jabali uxud wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi allaha naftaydu gacantiisa ku jirte labadaa kub ee dhuubdhuuban ee la yaabantihi inay ku qoslaysaan miisaanka marka la saaro maalinta qiyaame waa kaga culus yihiin buurta uxud buurta aragteen ee uxud oo dhan saa ugu xeersan madiine ku wareegsan inta ay leeg tahay buurtaas waxa weeyaan waa ka culays badan yihiin labadaa kubeed arkaysaan marka halkaa waxaa laga qaadanayaa caamilka laftiisa in la miisaamayo laakiin kii faaruqa ahaayee iimaan qalbigiisa uu ka qaawanaa intuu doono xooggiisa iyo xajmigiisu ha leekaadee dee waa siiro oo wax alla wuxuu miisaan leeyahay ma jirto laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda kii laakiin iimaanku qalbigiisa uu buuxiyey intuu doonaha itaal yaraadee ilaahay agtiisa waa ku culus yahay marka waxaad garanaysaa waxaa lagu kala cuslaadee miisaan lagu yeeshaa maaha xoogga iyo cududa ee waa camalka iyo iimaanka qalbiga dega waa baatinka hoose nin walba sida uu yahay xaalkiisu ayaa loo kala culus yahay waxaa kaloo la miisaamayaa saxaa'iful acmaal xaashiyihii camalka iyo diiwaanadii lagu qoray laftoodaa kafadiya miisaanka la saaraya oo waxaa u daliila xadiisu lbitaaqa wasijillaad nin ayaa la keenayaa qiyaamaha marka alla waxa uu ku odhanayaa waxaa loo soo bandhigayaa horta marka hore sagaal iyo sagaashan xaashiyood ama diiwaan oo dunuubi ka buuxdo markaasaa ninkaasi waa argagaxaya uu yaqiinsanayaa inuu halaagsamuun u badbaaday siaa ilaahay ku odhanaya wax alla wax wanaagood samaysa miyaad garan maye miye malaa'igtaydii waxaan kaasoo qortay ku dulmiday maye wuxuu yaqiinsanayaa ninkaasi halaag waa nin dunuub iyo macaasi tiro badan sameeyey kadib bidaaqaa loo soo saaraya ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah bidaaqo tawxiidkii ku yaallaa loo soo saaraya markaasuu odhanaya yaa rab maxay bidaaqadan yari ay waxa weeyaan uga dhigmaysaa sagaal iyo sagaashanka diiwaane halkan yaalla dabeed kafadda iyo miisaankii sagaal iyo sagaashankii baa la saarayaa kafadda dhinaca kalena waxaa la saarayaa bidaaqadii laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulu llah sala allahu alayhi wasalam ay ku sugnayd wuxuu rasuulku yidhi fataashat sijillaatu wathaqulat lbiaaqa wax alla wixii diiwaan macaasi ka buuxday sagaal iyo sagaashanka ahaa yacni way fududaanayaan oo kor bay ukacayaan waxaana cuslaanaysaoo la daadegaysa halkii bidaaqo ee ay ku qorayd laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulu llah macnaha waxaa cuslaanaysa oo miisaankiiba la degaysa bidaaqadii keli ahayd ee tawxiidku ku yaalay sagaal iyo sagaashankiina wax fudud bay noqonayaan oon qiimo lahayn waa fududaanayaan halkaasuu ku badbaadayaa ninkaas shaahidku markaa waxa weeyi dee camalkii baa la miisaamaya oo caamilkii baa la miisaamaya oo saxiifatulcamal baa la miisaamaya oo intaba wasniga iyo miisaanku waa gelaya qofku se waa inuu ku baraarugsanaado dee laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah shuruud bay leedahay dhawaaq af uun ma aha oo dee munaafiqiintuba waa ku dhawaaqaan laakiin sidqi iyo ikhlaas waa inuu la socdo waxa alla uu tilmaamay markaa cid miisaankaa xaqa ah ruuxa miisaanka xasanaadkiisa uu cuslaado dee waa liibaanay ka uu fududaadana waa khasaaray khasaarahaas iyo liibaantaa waxaa lagu qeexo o lagu caddeeyey aayaad kale waxaa ka mid ah aayaddii suuratu lqaarica fa ama man haqulat mawaasiinuh fa huwa fii ciishatin raadiya liibaanta halkan lagu duuduube la yidhi hum lmuflixuuna dee jannuu helayaa weeyi oo ruuxa mawaasiintiisii wanaaggu ay cuslaadaan xumaantiisiina ay fududaatee ay yaraato nolol uu raalli ka yahay baa uu ku sugan yahay oo jannada rabbi ah wa ama man khafat mawaasiinuh fa ummuhu haawiya wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya qof kase mawaasiintii xasanaadkiisu ay fududaato kaa hooyadii waa haawiya iyadaa hanti waa iyo lama huraan maxaa ku ogeysiiyey nebi allow haawiye waxa ay tahay waa naar kulayl dhaaftay oo kul iyo kulayl badan dabeed alla waxa uu tilmaamay inuu dadka makansiiye arlada uu una sahlay waxyaabahay ku noolaanayeen hadday tahay beerahay beeranayeen hadday tahay xoolahay dhaqanayaan iyo acmaashooda kaleba kadib ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaadkan kale ilaa laga gaadhayo laamla-ana jahannama minkum ajmaciin qisadii nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo waxa weeyaan malaa'igta iyo ibliis oo ilaahay waxa uu tilmaamay marka hore aadam inuu khalqay oo uu qaabeeyey walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum asalkeennii aadam baa loo jeedaa khalqiga laynoo tiiriyey dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay malaa'igtii inuu ku yidhi sujuuda idinkoo aniga i ateecaya aadamna ku karaameynaya oo ku sharfaya waa sujuudeen malaa'igtii ibliis oo diiday mooyaane ibliis markaa waxaa la weydiiyey ilaahay isagoo og waxa u diiday maa manacaka anlaa tasjuda id amartuk maxaa kuu diiday inaad sujuuddo markaan amarka ku siiyey waa tacliim rabbaaniya iyadoo la og yahay haddana maa manacak waxaa lagu barayaa wax kasta hadduu dhaco kufri iyo wax yacni wax culus iyo wax fududba faacilka in la su-aalo ma ladii xamalak waa tacliim rabbaani ah oo ibliis oo heerka uu gaadhay aada arkayso ilaahayna uu xogogaal u yahay ayuu haddana leeyahay maa manacaka anlaa tasjuda bal hadda sheeg oo gartaada akriso rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam saxaabigii qiimaha badnaa ee xaatib binu abi baltaca markii arrinkiisa uu sheegay gaaladii quraysheed ee ree maka ee nebigoo kusii socda uu warkii kasii hormariyey ee uu yidhi ka digtoonaada waa laydinku soo baxayaaye nebigana loo waxyooday arrintii markii xaatib la keenay ee saxaabadii cumar iyo ay yidhaahdeen noo ogolo aanu qoorta ka goyne ay munaafiq moodeen rasuulku wuxuu yidhi u kaadiya ninkani waa ahlu beder maxaa idin ogeysiiyey arrinkiisa rasuulku waxa uu ku yidhi maa xamalaka calaa hada yaa xaaib kulamuu boodinuune xaaibow maxaa kugu ambaartay kugu xambaaray waxaad samaysay marka waa tacliim nabawi ah iyo tacliim rabbaani ah deganaanshaha iyo su-aasha iyo hubsashadu maanta waxbaa laguu sheegaya waad kula boodaysaa awo horta qofka maa xamalaka bal warayso weydii intaanad kula boodin waaba suurtagal inuu wax kale kuu sheego waaba suurtagal waxa kusoo gaadhay saxba inaanu ahayn allah waxa u ihi markaa maa manacak war ibliisow maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda id amartuk markaan ku amray inaad sujuuddo maxaa kuu diiday aayarun buu markaa yidhi ana khayrun minhu waa anaaniyada halkan laga bartay waa ibliis anigada waayo qofka muuminkii inuu anaani noqdo aniga aniga wax walba oo isqaatuu naftiisu ay cajabiso waa sifo aan fiicnayn marka uu iscajabiya cujbigiina halkuu ka rido waa adiga arkaya waxaa hanti u noqotay dee naar inuu iyo lacnadu ay ku dhacdo marka wuxuu yidhi aadam anaa ka khayr badan sideen ugu sujuudaa wuxuu weliba ku sababeeyey khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin naar baad ka abuurtay aniga naar baad iga abuurtay aadamna dhoobo caqli xumadiisa wuxuu isu haystaa naari inay ka qiimo badan tahay ciidda ama dhoobada laba khaladba wuu galay marka hore horta wax lama qiyaasto meel meel amar ilaahay uu yaallo qiyaas ma yaallo oo waxaa la yidhaha laa qiyaasa maca annasi mar hadduu nas yaallo qiyaas ma jiro marba haddii amar alle lagu siiyey inaad wax qiyaasataba waa qalad dee iyadoo amar la siiyey ayuu leeyahay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin oo wax isku qiyaasanaya horta waa qalad waxaana la yidhi awalu man qaasa ibliis wa qiyaasuhu fasid lictibaar qiyaas faasidulctibaar oon qiimo lahayn ciddii ugu horreysay ee qiyaasatay ibliis bay ahayd walidaalika cid kastoo qiyaas khaldan oo faasidulctibaar ah nusuusta kala hor timaada iyo diinta waxay shabah ku leedahay ibliis waa ariiqatu ibliis ta kale xataa haba qiyaastee qiyaas saxun muu qiyaasto ma qiyaasan waayo waxay culimmadu yidhaahdeen horta marka hore waa sidaynu tilmaano waa qiyaas fii muqaabalati nasi oo waa baail marka labaad annahu kadaba fi tafdiili maadat nnaari calaa maadat اtiini wاturaab wuxuu been ku sheegay maadada dabka inuu ka fadilay uu ka sarraysiiyey maadada dhoobada fa ina maadat atiin waayo maadada dhoobada fiiha alkhushuucu wاsukuunu wاrazaana khushuuc deganaansho xasiloonaan ayaa dhoobada ku sugan iyo dhulka wa minhaa tadharu barakaatu اlardi min alashjaari wa anwaaci nabaataat dhoobadaas dhulka ayay kasoo baxdaa barakaadka dhulka ee dhirta iyo nabaadka iyo noocyada kala duwan ee dad iyo dunyaba ay quutaan wa ama annaar dabkii miyaah fa fiiha alkhifatu wاltayshu wاlxraaq waxaa ku sugan fudayd ay duulduulayso kulba meel gaadhayso iyo gubid ay wax gubayso wa idinka arkay dee dab hadduu meel ka kaco intuu wax ku halaagaa tailbiriqsiya soo maa haddaan lasoo gaadhin waa khifa iyo taysh markaaba way duulaysaa way gaadhaysaa waana fiiha maadat lixraaq waxbay gubaysaa dhoobaduna waa deganaanshaha aad ku dul socoto aad dhisanayso aad beeranayso waxay kaaga soo baxayaan xabadda iniyaha ama shinideed ku ridaa ay kusoo saaraysa madaxa ama sabuulkaa boqolaalka midh ay saaran yihiin barakadeeda marka dee wax laysbarbar dhigaba ma aha dhoobo iyo dab ololayaa markuu sidaa sameeyey ayaa cuquubadii ku dhacdo waxaa la yidhi haddaba fahbit minha famaa yakunu laka an tatakabara fiiha daba ibliisow ka daadagoo ka bax jannada waxa weeyaan kuuma sugna halkan inaad isku weynayso daadeg dulli baa taaye markuu ogaaday inuu guuldaraystay ayaa wuxuu codsaday in loo kaadiyo si uu si fiican uga fara qabsado hallaynta iyo waxa weeyaan luminta uu luminaayo aadam iyo durriyadiisa oo mar hadduu wuxuu ku halaagsamay sababtii aadan ay tahay waa inuu ka aargoostay isaguna tafiirtiisii marka ii kaadi buu yidhi ilaa maalinta laysa soo saarayo alla waxa uu yidhi waa laguu kaadinayaa inaka min almundariin laakiin halkan laguma qay laguma caddayn ilaa waktiga loo kaadinayo waa la ijmaaliyey laakiin waxaa lagu caddeeyey fii suurati saado rabbi waxa uu ku yidhi fa inaka min almundariina ilaa yawmi alwaqti almacluum waxaa laguu kaadinayaa ilaa maalinta waktiga macluumkee la yaqaano waxay culimmadu yidhaahdeen waa ila anafkhati aluulaa wuxuu ibliis noolaanayaa ilaa suurta hore intaa waa noolyi laakiin nafkhada ugu horraysa marka la afuufo markaasuu dhimanayaa intaa ka horraysa oo dhan hallayn iyo waxa weeyaan lumin ayaa uu ku jiraa markii codsigiisii laga aqbalay ayaa markaa wacad wuxuu ku maray inuu jidka toosan u dhex fadhiisan doono dariiqa xaquu kuu fadhiyaa si uu kaaga duwo waxa uu tilmaamay inuu afarta koonaba kaga iman doono xagga hore iyo xagga dambe iyo bidix iyo midig waxay mufasiriintu ku fasireen xagga horaan kaga iman oo adduunyadan u qurxin si ay ugu lugo-aan ay ugu dagmaan xagga dambaan kaga iman oo aakhirada ka dambaysa ayaan nacsiin oon ka mashquulin si aanay uguba shaqayn midigtaan kaga iman oo wanaagga iyo xasanaadka ayaan ka jeedin si aanay u shaqayn bidixda ayaan kaga iman oo sayi-aadka iyo xumaantaan u qurxin si ay xumaanta u sameeyaan taasaa lagu fasiray marka calaa kullin waa jiho walba waan kaga imid kaga imani si aan u lumiyo dabeed alla waxa uu ku yidhi ka bax adoo dullaysan oo lagu durkiyey adiga iyo wixii ku raacaba jahannama ayaa hanti iyo hoy idin ah allah waxa u ihi aliflamim sad allahu aclamu bimuraadih kitaabun ay haadaa kani kitaabun kitaab weeyi kitaabkaasoo unzila lasoo dejiyey ilayka adiga xaggaaga nebi moxamedow lagu soo dejiyey ee falaa yakun yuu ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda yuu ku sugnaa nebi allow xarajun wax cidhiidhi ama diiqad ah minhu ay min alcamali bilkitaabi wa tabliiqihi kitaabkaa inaad ku camal fasho dadkana aada ugu digtood gaadhsiiso ha ka daalin hana ka diiqadoonin mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen xarajun minhu shaki ha kaga sugnaanin oo waxay la mid tahay bay yidhaahdeen hadalku allaah yidhi alxaqu min rabbika falaa takuunana min almumtariin xaqu rabbigaa xaggiisuu ka aaday nebi allow oo lagaaga soo dejiyey qur'aanka ee ha ka mid noqon kuwa ka shakisan ee yaqiinso kamanuu shakiyin nebigu waana yaqiinsanaa ee waxa weeyaan waa ta'kiidun iyo ummadiisa oo waxa weeyaan loo jeedo inaanay arrintaa ku dhicin allah waxau ihi markaa falaa yakun fii sadrika xarajun minhu laabtaadana wax cidhiidhi iyo diiqadiyay kaga sugnaan xagga kitaabka camalfalkiisa iyo gaadhsiintiisaba litundira waa cilat linzaal kitaabun unzila waa kitaab la soo dejiyey waayo litundira si aad dadka ugu digtaa loo soo dejiyey bihi ay bilkitaab kitaabkaasi aad dadka ugu digto iyo wadikraa waanin yacni ay ku waantoobayaan darteed baa loo soo dejiyey lilmu'miniina mu'miniinta waano u ah iyo waano mu'miniintu ay ku waantoobayaan ayaa kitaabkaa loo soo rogay allah waxa u ihi itabicuu raaca maa kii unzila lasoo dejiyey ilaykum idinka xaggiina loo soo dejiyey min rabbikum rabbigiina xaggiisa laydinka soo dejiyey oo walaa tatabicuu haraacina min duunihi alla sokadii awliyaa kuwa aad waxa weeyaan xidhiidh la yeelataan oo asxaab iyo xigta aa ka yeelataan oo arrinkiina aada u dhiibataan ilaahay sokadii ha samaysanin oo ha yeelanina hana raacina qaliilan maa waxa aad u yar tadakaruuna intaa waantoobaysaan wa kan badan ah min qaryatin magaalo badan ah magaaladaasoo ahlaknaaha ay aradnaa ihlaakaha halaagiddeeda aanu doonnay oo fajaa'ahaa dabeed uu u yimid magaaladaas ba'sunaa cadaabkayagii uu u yimid bayaatan goor habeennimaa iyagoo hurda aw hum qaa'iluuna ama iyagoo qayluushanaya xilligii duhurka uu cadaabkii u yimid badan ah oo famaa kaana dabeed may ahaanin dacwaahum qayladoodii iyo yeedhmadoodii ama hadalkoodii ma ahaanin ama famaa kaana dacwaahum ay ducaa'uhum ducadoodii ay alla baryayeen iyo isdhulligoodii muu ahaanin id waktigii jaa'ahum uu yimid ba'sunaa cadaabkayagu dhawaaqoodii ama ducadoodii mabay ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wax kale may ahaanin innaa anagu ay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn daalimiin kuwa daalimiina oo dambaabaanu ahayn way qirteen xilli aan qirashadu waxba u tarayn oonay anfacayn allah waxau ihi falanas'alanna waanu weydiin oonu weydiin aladiina kuwii ursila rususha loo diray ilayhim xaggooda walanas'alanna waananu weydiin oonu weydiin almursaliina kuwii la diray falanaqusanna dabeed waanu uga warrami calayhim korkooda ummadaha iyo khalqiga oo dhan bicilmin cilmi annakoo ku dheehan baanu uga warrami oo xogogaal u ah wamaa kunnaa manaanaan ahayn haa'ibiina kuwa ka maqan walwasnu miisaamidu yowmaidin maalinta alxaqu xaq weeyi faman haqulad haddaba ruuxa ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisa wanaagu fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyi waman ruuxa khafat ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisa xasanaadku fa ulaa'ika kuwaasina oo waa maxay ishaaradan jamaca u noqonaysaa iyo mawaasiinuhu damiirkan mufradka u noqonaya manta ayaa kolna loola tacaamulaa bictibaari lafdiha marna biictibaari macnaaha oo xagga lafdiga haddii laga eego waa mufrad oo mawaasiinu wakaa mufradka u noqday xagga macnaha haddii laga eegana waa jamaco fa ulaa'ika wakaa jamacu u noqday waayo man waa min alfaadi alcumuum oo mufrad iyo musana iyo majmuuc intaba waa ku wada dhacaysaa waman cidda khafad ay fududaata mawaasiinuhu mawaasiintiisu waman cidda khafad ay fududaato mawaasiinu miisaanadiisii xasanaadku fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii baanay ku khasaareen kaasoo kaanuu ay ahaayeen biaayaatina aayaadka yaga yadlimuuna kuwa dulma oo diida ama beeniya walaqad makannaakum wallaahi laqad makannaakum waanu idin makansiinay fil ardi arlada dhexdeedaanu idin dejinnay oo wajacalnaa waxaanu idin yeelay lakum idinka fiihaa arlada dhexdeeda macaayisha wax lagu noolaado oo asbaabihii nolosha oo dhan ayaanu idin sahlay qaliilan maa waxa aad u yar tashkuruuna intaad rabbi u mahadnaqaysaan allah waxau ihi walaqad khalaqnaakum wallahi laqad khalaqnaakum waanu idin abuuray ay abaakum aadam uma sawarnaakum dabeed waanu idin qaabaynay ey abaakum aadam aabbihiin aadam baanu abuuray oo aanu suuraynay uma qulnaa dabeed waxaanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama aadamu sujuuda fasajaduu markaa way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo lam yakun aan ka mid ahayn huwa isagu min asaajidiina kuwa sujuuday qaala waxau yihi rabbi maa manacaka oo maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday id amartuk xilligaan ku amray qaala waxau yihi ibliis ana aniga ayaa khayrun ka khayr badan minhu aadam uu isqaatay laakiin qaadasho beena khalaqtanii waad i abuurtay allahayow min naarin naar baad iga abuurtay iyo dab wa khalaqtahu aadamna waxaad ka abuurtay min tiinin dhoobo qaala waxa uu ku yidhi markaa rabbi fahbit ka soo daadeg minhaa jannada ibliisow famaa yakuunu kuuma ahaanayo laka adigoo kuuma cunanto an tatakabara inaad isku weynayso fiihaa jannada dhexdeeda inaad ku kibirtaa kuuma qalanto ee fakhruj ka bax inaka adigu min asaakiriina kuwa dulloobee dulliga ayaad ka mid tahay qaala waxau yihi markaa ibliis andirnii allahayow ii kaadi oo ii seeto dheere ilaa yawmi yubcahuuna ilaa maalinta laysa soo saarayo qaala waxa uu rabbi ku yidhi inaka adigu min almundariina kuwa loo kaadiyey ee loo seeto dheereeyey ayaad ka mid tahay waa ilaa yawmi alwaqti almacluum ilaa inta nafkada hore lagu dhufanayo qaala waxau yihi markaa ibliis fabimaa akwaytanii ay fabisababi iqwaa'ika iyaaya haddaba hallayntaad i hallaysay sababteeda la aqcudanna walle waan u fadhiisanoo waa u fadhiisani lahum iyaga aadam iyo duriyadiisa siraataka almustaqiima jidkaaga toosan ayaan u dhex fadhiisan uma la aatiyannahum dabeed waxaan kaga iman min bayni aydiihim xaggooda hore iyo wa min khalfihim xaggooda dambaba iyo wa can aymaanihim midigyadooda iyo wa can shamaa'ilihim bidixyadoodaba dhinac walba waan kaga iman oo dhinacnaba u dhaafi maayo oo walaa tajidu markaa heli maysid akharahum badidooda shaakiriina iyagoo ku mahadnaqaya ay muwaxidiin iyagoo kuta yacni kuwaxidaya helima maysid oo ilaahay waa ka yidhi wa qaliilu min cibaadiya shakuur waa yar yihiin addoommadayda inta ii mahadnaqda ee tawxiidka ku toosani akarku waa lumeen qaala waxau rabbi ku yidhi ukhruj bax haddaba minhaa jannada xaggeeda ka bax ibliisow mad'uuman xaala atay mid la ceebeeyey oo la canaantay madxuuran oo la fogeeyey laman tabicaka laman axadka tabicaka ku raaco minhum iyaga ka mid a duriyatu aadam dheh yacni waa duriyadii aadam ayaa damiirku u noqonaya aadam markii u horreysay ee uu khalday mooyaane dee inta dambe allah ka badbaadiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kii ka toobad aqbalay marka allah waxau yihi laman axadka tabicaka ku raacay ibliisow oo minhum dee tafiirtii aadam ka mid ah laamla'anna walee waxaan ka buuxin oon ka buuxin jahannama jahannamaan ka buuxin minkum idinka waa adiga iyo cid alla cidaad lumisaye ajmaciina xaala atiin dhammaantiin jahannama ayaan waxa weeyaan idinku guri oon idinka buuxin allah waxau yihi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa zawjuka xaaskaaguba aljannata jannada dega oo fakulaa ka cuna min xaysu shitumaa meel alla meeshaad doontaan jannada ka cuna oo ka caba oo walaa taqrabaa haw dhawaanina haadihi tani ashajarata ee geedda ah geeddaa uun iska ilaaliya meel alla meesha kale doontaan ka cuna oo ka caba oo fatakuunaa dabeed aada ahaataan kolkaa haddaad geedda cuntaan min aldaalimiina kuwa daalimiinta aad ka mid noqotaan geeddaa uun iska ilaaliya si aydaan daalimiinta uga mid noqon fa waswasa wuu waswaasiyo waa tashuushiyey lahumaa aadam iyo xawaa ashaydaanu shaydaankii waa waswaasiyey oo tashuush buu ku furay waayo liyubdiya si uu ugu muujiyo lahumaa labadoodii si uu ugu muujiyo maa wuuriya wixii laga qariyey canhumaa labadooda wixii laga asturay oo min saw-aatihimaa cawradoodii ah si uu ugu muujiyo cawradoodii laga asturay ayaa waxa weeyaan uu waswaasinayaa wa qaala waxaanu ku yidhi ibliis aadam iyo xawaa maa nahaakumaa idinmu idinmuu diidin oo idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin idinma diidin can haadihi tani ashajarati eegeedda aan rabbigiin idinkumuu diidin ilaa an takuunaa ay ilaa lianlaa takuunaa inaydaan ahaanin darteed mooye si kale idinkuma diidin malakayni laba malag aw takuunaa aw ilaa anlaa takuunaa ama inaydaan ahaanin darteed mooye wax kale idinkuma diidin min alkhaalidiina kuwa waara wuxuu ku yidhi waxa uun rabbigiin idinku diiday geedan inaad cuntaan si aydaan laba malag u noqon ama aydaan u waarin oo maxuu ka wadaa haddaad cuntaan laba malag baad noqonaysaanoo waa waaraysaa marka ilaa an takuuna ay ilaa lianlaa takuunaa usoo qadar amaba ilaa karaahata an takuunaa oo meelaha noocan oo kale ah ama lianlaa ama karaahata ayaa loo soo qadaraa ama ilaa karaahata an takuunaa idinkuma diidin rabbigiin geedan cunideeda ay ilaa karaahata an takuunaa inaad ahaataan diidma uu idiin diidayuu idiin nacayo mooyaane malakeyni laba malag aw takuunaa aw karaahata an takuunaa min alkhaalidiin ama diidma uu idiin diidaya mooyaane inaad waartaan oo khaalidiin noqotaan wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin wa qaasamahumaa aadam iyo xaawo wuu u dhaartay ibliis oo muxuu ugu dhaartay inii anigu buu yidhi lakumaa labadiinani la min annaasixiina kuwa u nasteexaynaya daacadda u a labadiinna ayaan ka mid ahay nasteex baan idiin ahay buu yidhi oo dhaar ugu maray fadallaahumaa waa ka soo daadejiyey darajadii sare biguruurin yacnii kada uu kadiyey darteed lugooyo uu lugooyey ama kada uu kadiyey darteed ayuu darajadii sare kaga soo daadejiyey ama kaga soo laalaadiyey ilaa arlada uu soo gaadhsiiyey oo macnaha uu u sababay in halkaa laga soo daadajiyo dee amar lagu siiyo weeyaan macnuhu allah waxau idhi falamaa daaqaa markii ay aadam iyo xawaa dhandhamiyeen ashajarata geedii loo diiday badad waxaa u muuqatay lahumaa labadoodii saw-aatuhumaa cawradoodii markii hore ka qarsoonayd ee laga qariyey ayaa bannaanka timid oo u muuqato mid walba cawradiisii iyo cawradii ka kale ayaa bannaanka timid oo u muuqatay watafiqaa dabeed waxay gudagaleen aadam iyo xawaa yaksifaani inay ku dhadhajiyaan calayhimaa korkoodii ee calaa cawratayhimaa yacni cawradoodii korkoodii inay ku dhadhajiyaan bay ayay gudagaleen min waraqi ljanna ay min waraqi shajari ljanna jannada geedaheegii caleentoodii ayay gudagaleen inay korkooda ku dhadhajiyaan iyagoo astur iyahu ka doonaya oo ka damacsan si ay u qariyaan cawradooda wanaadaahumaa aadam iyo xaawo waxaa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay qaa'ilan lahumaa isagoo ku leh alam anhakumaa oo miyaanan idiin diidin can tilkumaa tiinaa ashajarati ee geedda ah geedkaa miyaanan idiin diidin oonan idin odhan ka durka oo waaqul lakumaa miyaanan idinku odhan inna shaydaana shaydaanku lakumaa labadiinan caduwun cadow buu idiin yahay cadowgaasoo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay caddahay miyaanan sidaa idin odhan qaalaa waxay yidhaahdeen aadam iyo xawaa rabbanaa rabbigayow dalamnaa waanu dulminay anfusanaa nafahayagii waa dulminay oo waanu dembaabnay wain lam takfir lanaa haddaanad noo dembi dhaafin oo watarxamnaa aanad noo naxariisanna lanakuunanna waxaanu ka mid ahaanoonu ka mid noqon min alkhaasiriina kuwa khasaaray haddaanad noo naxariisan oonad noo dembi dhaafinna dee waanu khasaari qaala waxa uu ku yidhi rabbi ilaan imtixaankii laga qaaday mar hadday ku dhaceen dembigii waa la imtixaamayey e marka cuquubadii baa imana soo ah dee samaawaadkii sare iyo jannooyinkii inay kasoo daadegaan oo arlada ay degaan ka dhigtaan iyo rafaadkeeda iyo tacabkeeda qaala waxa uu ku yidhi rabbi markaa ihbituu soo daadega bacdukum xaal barhkiin libacdin barhka kale caduwun col uu yahay culimmadu halkaa waxay isku khilaafeen ihbituu amarkaa jamacu yuu ku socdaa culimada qaarkood waxay dhahdeen sida cabdiraxmaan naasir asicdi oo kale wuxuu ku socdaa un aadam iyo xawaa oo aadam iyo xawaa lagu leeyahay soo daadega barhkiinba barhka kale uu cadow u yahayna waxaa looga jeedaa macnaha duriyadda tafiirtooda iyaga ka tafiirmi doonta ayaa cadow isku noqon dee sida waaqicuba uu yahay culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya ee jamacani waxa weeyi ihbituu aadam wa xawaa wa ibliis waa aadam iyo xaawo oo dhinaca iyo duriyadooda iyo ibliis oo dhinaca iyo duriyaddiisa cadow isku noqon doona oo waxa weeyaan taasaa loo jeedaa qaala waxa uu rabbi ku yidhi ihbituu dega bacdukum barhkiin libacdin barhka kale caduwun col buu u yahay walakum waxaana idinku sugan fil ardi arlada mustaqarun ay maxalu istiqraar meel aa ku sugnaataan degaan rasmiya ayaad arlada ku leedihiin iyo wa mataacun raaxayn laydin raaca raaxaynayo ay tamtiicun ilaa xiinin ilaa muddo oo ilaa waqti inqidaa'i aajaalikum ilaa xilliga ajashiinu ay ka dhammaanayso dee arladaa ku sugnaanaysaan weeyi qaala alla waxau yihi fiihaa arlada dhexdeedaa taxyowna ku noolaanaysaan wa fiihaa arlada dhexdeedaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa arlada xaggeedaana tukhrajuuna laydinka soo saarayaa alla waxau ihi yaa bani aadama aadam tafiirtiisiiow yacni ilmo nebi aadamow qad anzalnaa waa soo dejinnay calaykum korkiina waxaanu ku soo dejinnay libaasanhu iyo dhar dharkaasoo yuwaarii asturaya saw-aatikum cawrooyinkiina iyo wariishan dhar aa ku xaragootaan oo isku qurxisaan wa libaasu taqwaa alla kacabsiga hugiisa daalika libaasu taqwaha dharka alla kacabsiga ayaa khayrun ka khayr badan kan daahirka iyo muuqaalka guud lagu qarinaya cawrada asturaya ka baatinka hoosaa ka qiimo badan oo ka khayr badan alla waxau ihi dalik ay dalika alinzaal hugaa laydiin soo dejiyey rabbi idinku nicmeeyey min aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ayaa uu ka mid yahay weynida alle iyo waxdaaniyadiisa lagu aqoonsado lacallahum yadakkaruuna dadku waxay mudan yihiin inay waantoobaan oo wax ku qaataan amaba cillo ka dhigoo lacallahum yadakkaruuna waxaa libaaska loogu soo rogay inzaalkii cillo uga dhigo ay likay yadakkaruu si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan allah waxau ihi yaa bani aadam aadam tafiirtiisiiyow ama inamadiisiiyo awlaadiisiiyey laa yaftinannakum yaanu idin fidnaynin ashaydaanu shaydaanku yaanu idin fidnaynin kamaa akhraja siduu uga soo saaray abawaykum labadiinnii waalid min aljanna siduu jannada uga soo saaray idinnayuu idin sababin jannada inaa ka qadaan yansicu xaal uu siibayo shaydaanku canhumaa labadiinnii waalidee hore uu ka siibayo waa aadam iyo xawaa eh libaasahumaa hugoodii waa libaasu lxisi waa libaaskii daahirka ee cawrada qarinayey liyuriyahumaa si uu u tusiyo saw-aatihimaa cawradoodii si uu waxa weeyaan u tusiyo innahu shaydaanku yaraakum waa idin arkayaa huwa isagu iyo wa qabiiluhu colkiisa iyo ciidankiisuba min xaysu laa tarawnahum meel aydaan arkayn bay idinka arkayaan innaa anagubaa alla uu yidhi jacalna shayaadiina shayaadiinta waxaanu ka yeelay awliyaa xigta iyo asxaab baanu uga yeelay liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn kuwaas ayay isku shushubtaan oo xigto ay yihiin allah waxau yidhi waidaa facaluu marka ay sameeyaan kuwaa shayaadiinta iyo asxaabtoodu faaxishatan yacni kuwan gaaladee shayaadiinta raacay foolxumo markay falaan ay dembi sameeyaan qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waxaanu ka hellay calayhaa faaxishadan korkeeda waxaanu ka hellay oonu ku soo gaadhnay aabbaa'anaa aabbayaashayo oo samaynaya ama ku ogaanay iyagoo falaya ficilkan wallaahu alla ayaana amaranaana amray bihaa faaxishada iyo foolxumadan inaanu samayno qul waxaad ku tidhaha nebi allow ina allaha alla laa ya'muru ma amro dadka bilfaxshaa foolxumo iyo dembi ilaahay dadka ma faro ataquuluuna ma waxaad ka odhanaysaan cala allah ilaahay korkiisa ma waxaad ka odhanaysaan oo ku abuuranaysaa ama ka sheegaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn miyaa alle ka sheegaysaan qul waxaad tidhaha nebi allow amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisti cadaalad ee wa aqiimuu wa amara rabbii ku cadaf waxaa kaloo rabbigay amray oo yidhi aqiimuu ooga oo toosiya wujuuhakum wejiyadiinnana toosiya cinda kulli masjidin meel kastoo lagu tukada agteeda toosiya wejigiinna oo makaanu tukasho kasta agteeda ku toosiya waa meel kastoo lagu tukanaya markaad joogtaan ee macnaha aad tukanaysaan weeyi ama cinda kulli masjidin ay cinda kulli waqti salaatin yacni xilli kasta oo la tukanaayo wejigiina ooga ama cinda kulli masjidin cinda kulli salaatin oo min tacbiiri almaxalli wa iraadat alxaali yacni masjid maxalkii baa la cabiray waxaana loo jeedaa wixii dhexdiisa dhacayo salaada lafteedii ah oo salaad kasta agteeda wejiyadiina toosiya oo maxaa looga jeedaa wejiyadiina toosiya waa niyadiina iyo qasadkiina ilaahay u badhaxtira oo ikhlaas sameeya wadcuuhu ilaahayna barya mukhlisiina xaalatiin kuwa u badhaxtiraya lahu alla addiina daacada iyo cibaadada kuwa u badhaxtiraya idinkoo ah kamaa bada'akum sidii alla idiin bilaabay ayaa tacuuduuna aada usoo noqonaysaan macnaha abuurkiina horeba siduu alla u bilaabay sidii oo kale ayaa usoo noqonaysaan oo dee kuma cusla ilaahay markii horeba idin abuuray isagoo abuurkiina cidna aan kaga dayan haddana waa awoodaa inuu idin soo celiyo oo waa u sahlan tahay wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciidu wa huwa ahwanu calayh ay tacuuduuna waad soo noqonaysaan kamaa bada'akum sidii markii horeba alla idiin abuuray ayaa usoo noqonaysaan oo allihii idin abuuraa idin soo celinaya weeyi alxayaatu bacda almowt allah waxau idhi fariiqan koox hadaa rabbi waa hanuuniyey wa fariiqan ay wa adalla fariiqa waa min baabi aliktifaa'i biaxadi alamrayn oo hadaada hore waa la sheegay tan dambana adalle ayaa laga xadfay oo ta hore muqaabilkeeda laga fahmayo marka fariiqan qayb ama koox ummadda ka mida hadaa rabbi waa hanuuniyey wa adalla fariiqa dee qayb kalena waa halleeyey qaybtaa uu halleeyey oo xaqa ka sifee ay ku dhabowday oo korkooda ay ku xaq noqotay ku waajibtay calayhim korkooda addalaala baadidu waa qayb baadida iyo guuldarradu ay korkooda ku sugnaatay oo mutay inay lumaan oy hallaabaan oon ehelu ahayn hidaayada allah waxau idhi innahum iyagu kuwan hallaabay ittakhaduu waxay ka yeesheen ashayaadiina shayaadiinta awliyaa sokeeye iyo asxaab bay ka dhigteen min duuni illaah ilaahay sokadii kuwaasay awliye ka dhigteen wayaxsabuuna waxay weliba u malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin markaasay weliba isu haystaan dad hanuunsan oo hagaagsan haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu aadam iyo xawaa amar ku siiyey jannada inay degaan ilaahay uguna nicmeeyey inuu ku yidhi meel alla meeshaad doontaan jannada ka cuna oo ka cabba laakiin geedkaasuun iska ilaaliyo ha u dhawaanina waa geed keliya waa nooc ibtilaa ah kiibaa markaa haddana lagu imtixaamay waayo sullita annaasu calaa maa nuhiya had iyo jeer dadka waxaa lagu diray waxaa loo diiday waa hal geed inta kale o dhan waa loo fasaxay dabadeed waxa weeye shaydaan oo cadow guun oo cadaawadiisu ay horraysay ah ayaa waswaasiyey oo kolba dhinac kaga yimid si uu cawradooda u kashifo waayo dee libaaska baatinku markuu daciifo ama cabsida ama dembi u dhaco ayaa ka daahirka iyo muuqaalka guudna uu daciifaya oo waa wada socdaan daahirka iyo baatinku oo markay dhammaystirnaayeen ee aanay dembaabin daahiran wa baatinan waa u asturaayeen laakiin markii dembigu dhacay ayaa libaaskii daahirku uu ka zuulay waana cuquubaa marka si uu cawradooda u kashifo ayuu kolba dhinac kaga imanayay markii hore mufasiriintu waxay yidhahdeen aadam kuma dagmina waa iska da wuu diid kolba dhinac kastuu kaga yimaadaba ma yeelin laakiin markuu weliya bilow maray waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin ayaa culimmadu waxay yidhaahdeen aadam meeshaba muu soo dhigan oo muu filanayn addoon ama qof makhluuqii ilaahay inuu been ugu dhaaranayo meeshaba muu soo dhigan markaa markuu dhaar maray markaasuu ku dagmay oo dembiga uu ku dhacay oo geedkii uu dhandhamiyey dabeed mar alle markay dhandhamiyeen dee cawradoodii waa muuqatay wixii markii hore ka qarsoonaa ayaa bannaanka iyo bad ka yimid markaasay gudagaleen inay geedihii jannada caleentoodii ay cawradoodii ku duldhajiyaan oo ay ku qariyaan ilaahay baa u dhawaaqoo yidhi geeddaa iska ilaaliya miyaanan idinku odhan waxay ku jawaabeen ilaahayow waanu naftayadii baanu dulminay oo waa dembaabnay marka hadihi lkalimaat waa kalimaadkii suurat lbaqara ilaahay ku tilmaamee lagaga toobad aqbalay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh nebi aadam rabbigii wuxuu kala kulmay kalimaad oo ilaahay waa ka toobad aqbalay markaa kalimaadka uu kala kulmay waa kalimaadkan qaalaa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin ilaahay baana ku ilhaamiyey oo waafajiyey markaasuu ilaahay ka toobad aqbalay culimadu markaa waxay yidhaahdaan faman ashbaha aadama biاlictiraafi wa su'aali اlmagfirati wاnnadami wاliqlaac idaa sadrat minhu dunuub ijtabaahu llahu wahadaah ka abiih ninka sida aabihii aadam marka uu dembi ka dhaco dembigii qirta ee ilaahay dembi dhaaf weydiistee ka murugoodee dembigii ka foqee faraha ka qaada kaas ilaahay waa dooranaya waanu hanuuninaya waanu ka toobad aqbalaya sidii aabihii aadamba uga toobad aqbalay waman ashbaha ibliis ninka se ibliis shabaha idaa sadarat minhu dunuub yacni markay dunuubtu ka dhacdo ninka ibliis shabaha ee doona dembigiisa inuu difaaco ee kusii madaxadkaadee sii daa'ima dee laa yazaalu yasdaadu min almacaasi ee aan ka zuulin markaa inuu macaasidiiyo dunuubta sii kororhsado fa inahu laa yasdaadu min allahi ilaa bucda kaasi xagga ilaahay ka siyaadsan maayo fogeyn la fogeeyo iyo lacnad mooyaane sidii ibliis marka calaa kullin bani aadamkiina labadaa waduun bay kala marayaan inay aabbahood shabahaanoo waa mu'miniinta oo way gafayaane markay gafaan ay kasoo noqdaan oo laga toobad aqbalo iyo inay cadowgooda ibliis shabahaan oo ay kasoo noqon waayaan oo markaa waxa weeyaan dee dariiqa ibliis ay maraan oo saciiro weheliyo ay ugu noqdaan waxa weeyaan jamiciisa dabeed allah subxaanahu wa tacaala markii ay aadam iyo xawaa dembigaa galeen wuu ka toobad aqbalay laakiin waxaa la amray inay jannada kasoo daadegaan iyagoo iyaga iyo ibliis col daahii go-ay ay isku yihiin waxaa loo sheegay qaraarkooda iyo halkay ku sugnaanayaan arlada inay tahay ilaa muddada ay ajashooda iyo noloshooda ay ku eg tahay halkaa inay ku noolaanayaan oo ku dhimanayaan oo hadhow laga soo saarayo minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa waxaa kaloo alla uu tilmaamay in ilmo nebi aadam loo soo rogay hugaah iyo dharka ay cawradooda ku qarinayaan iyo kuwa ay ku xaragoodaan waxay culimmadu u kala qaadaan labadan wixii daruuriyaadka ahaa iyo wixii kamaaliyaadka ahaa libaasan yuwaarii saw-aatikum waa daruuraadkii wixii lagama maarmaanka ah ee cawrada lagu qarinaayey wariishanna waa wixii laga badbadinayay dee ziyaadaadka iyo kamaalaadka ee lagu xaragoonayo laysku qurxinayey marka labadaba allaa idiin soo rogo o idiin soo dejiyey waxaad cawradiinna ku asturtaan iyo waxaad ku xaragootaan oo isku qurxisaan markii ilaahay tilmaamay huga daahirka ee inoo muuqda dharkan inoo muuqda ee muuqaalkaaga daahirkaa aad ku qarinayso markii laynoo sheegay iyo nicmo alle inuu yahay ayaa waxaa la daba dhigay huga inoo muuqda ama dharka inoo muuqda dhar kaloo ka qiimo badani inuu jiro oo dharka alla ka cabsiga wa libaasu taqwa dalika khayr oo sida muuqaalka iyo jidhkan sare uu asturaad ugu baahan yahay ayaa baatinka iyo qalbiga hoosana asturaadu ugu baahan yahay haddaba asturaadda daahirkaoo jidhku dee waa dharka aynu arkanaynu xidhanayno laakiin asturaadda qarsoon ee qalbigu waa cabsida ilaahay markaa ruuxa ilaahay cabsidiisa ku sifaysan waa nin qalbigiisu asturan yaho cabsi uu ku camiran yahay laakiin ninka qalbigiisu ka qaawan yahay taqwada rabbi waa nin hoosta waxa weeyaan cawradiisu ay ka muuqato oo qaawan ayuu ka dhigan yahay sidaa darteed shaacirku waa kii lahaa ida almar-u lam yalbas hiyaaba min attuqa taqallaba curyaana wain kaana kaasiya wa khayru hiyaabi almar'i taacatu rabbihi walaa khayra fi man kana lilahi caasiya shaacirkaasi waxa uu yidhi ruuxu haddaanu xidhan huga alla ka cabsiga waxa uu dadka dhex soconayaa isagoo qaawan walow maryaha ugu quruxda badanba ha xidhnaadee waayo mar haddii qalbigiisu qaawan yahay waa qaawan yahay maradan sare waxba u tari mayso waxa uu yidhi qofku hu uu xidho waxa ugu qiimo badan ilaahay daacadiisa iyo alla ka cabsigiisa khayrna ma leh qof ilaahay caasiye maraduu doona ha xidhee idan walibaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaat illahi lacalahum yadakaruun libaasu taqwa laa yabla mila libaasi daahir libaaska iyo huga alla ka cabsiga ee qarsooni ma baaliyoobo haddaad cabsida daa'imto laakiin dharka inoo muuqdee daahirka aynu ku asturaa dee isagu wuu baaliyoobaa toban jeer haddii la maydho inuu hun noqdood iska turtaa laga yaabaa marka quruxda qalbiga iyo ruuxdu waa bitaqwa waaliimaan kaasaana ka muhiimsan ka inoo muuqdee jidhka aynu ku qarinayno ilaahay waxa uu yeedhay bani aadamkii oo waxa uu yihi shaydaan siduu labadiinnii waalid jannada uga soo saaray idinkana yuu idin fitnaynin oo jannada inaad ka qadaan aanu idiin sababin waxaa alla u caddeeyey inuu aadam iyo xawaa hugoodii iyo asturkoodii uu ka zuulinayey macnaha wuxuu u sababayey waxay cawradoodu ku kashifmayso oo dee dembigan inay ku dhacaana waana sidii dhacday haba laga toobad aqbalo markii dambe oo arrinkooda ilaahay hataam yeelo laakiin markii horey dembiga ku dhaceen dee dhibaatadaasaa dhacday in cawradoodii markoodii hore asturayd ay muuqato halkaa culimmadu waxay tilmaamaan cid kasta oo dadka ugu baaqda cawrada in la kashifo rag iyo dumarba waxay hayaan dariiqatu ibliis waa waddadii shaydaanka maanta rag iyo dumarba maxaa lagu baaqayaa hugii islaamigaha in laga fogaado oo raggii baad arkaysaa oo surwaallo yaryar oo dhajis ah oo dabadii ay daahirto wax walba ay ka muuqdaan ood moodho aad moodaba in jidhka dushiisa lagu tolay ayaa ay soo xidhanayaan surwaalkii aad mooddo inuu ka dhacayo waa dacwa ila ilaa kashfi alcawraad waa cawradii ragga oo dadka loogu baaqayo in la kashifo sidoo kale dumarkii baa ka daran oo cawradoodu ay kasii adayg badan tahay oo iyagana waxa weeyaan dhar khafiifa oo gaagaaban loogu baaqayaa cidda ugu baaqaysaa waa gaalada iyo shayaadiinta jinka iyo insiga iyo inta u sacabatumaysa ee cusaada muslimiinta ayaa arrintaa ku baaqaysa marka cid wal oo cawrada in la kashifo ummadda sabab ugu noqotaa rag iyo dumarba shaqadii shaydaankaay haysaa ama dariiqatu ibliis waxaa alla uu tilmaamay kuwaasi foolxumada markay sameeyaan inay odhanayaan aabbayaashayaanu ka soo gaadhnay ilaahayna waana amray arrintii runta ahayd waa loo daayey tii beenta ahaydna waa lagu beeniyey oo waa lagu radiyey odhaahday yidhaahdeen aabbayaashayaanu ka soo gaadhnay waa runtood laguma diidina waa loo daayey aabbayaashood ayay xumaha ka dhaxleen iyo gaalnimada laakiin tay yidhaahdeen wallaahu amaranaa biha waa beentoode waa lagu beeniyey oo alla waxa uhi qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa waxaa kaloo ilaahay ku gebagabeeyey aayaadkan in nebi moxamed la amray inuu dadka u sheego in ilaahay ummadda cadli iyo cadaalad faray iyo bilikhlaas inay qasadkooga iyo niyadooda alla u badhaxtiraan goor kasta oo ay joogaan goobtii cibaadada oo ay macnaha cibaadaysanayaan waayo masjidka waxaa loo cabiray waa goobtii cibaadada iyo salaada marka cibaadada iyo salaada goobtaa lagu samaynayo rabbi waa in loo badhaxtiro oon cid kale lala wadaajin ilaahay waxa uu tilmaamay inuu waxa weeyaan qaybna ummadda uu hanooniyey qaybna uu halleeyey qaybta uu halleeyeyna hallaynta la halleeyey maaha dulmi laga gardaran yahay ee iyaga ayaa shayaadiin doortay oo xigto ka yeeshay iyagoo weliba isu haysta inay hanuunsan yihiin oo aanay hallaysnaynba allah waxa uhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaguba aljannata jannada dega oo fakulaa cuna min xaysu shitumaa meel kastoo aad doontaan ka cuna cabitaankiina waa la socdaa oo dee waa min baabi aliktifaa'i biaxadi shay-ayn yacni sharaabka jannadana meeshaa doontaan ka caba cuntada jannadana meeshaa doontaan ka cuna weeyi fakulaa cuna min xayu shitumaa meel alla meeshaa doontaan oo walaa taqrabaa ha u dhawaanina haadihi tani ashajarata ee geedda ah oo fatakuunaa kolkaa aad ahaataan haddaad u dhawaataan min aldaalimiina kuwa daalimiinta aad ka mid noqotaan fa waswasa wuu waswaasiyey lahumaa aadam iyo xawaa ashaydaanu shaydaankiibaa waswaasiyoo tashuush ku furay liyubdiya si uu ugu muujiyo lahumaa labadooda maa wuuriya wixii laga asture laga qariyay canhumaa iyaga oo min saw-aatihimaa cawradooda ah wa qaala waxaanu ku yidhi shaydaankii maa nahaakumaa idiinma diidin rabbukumaa rabbigiin can haadihi tani ashajarati ee geeddaa idinkumuu diidin ilaa an takuunaa ay ilaa lianlaa takuunaa inaydaan ahaanin darteed mooye wax kale idinkuma diidin malakayni laba malag aydaan ahaan aw takuunaa aw lianlaa takuunaa inaydaan ahaanin darteed mooye wax kale idinkuma diidin min alkhaalidiina kuwa waara macnaha waxa uu ku yidhi rabbigiin geedan inaa cuntaan wuxuu idinku diiday miyaa garanaysaan si aydaan laba malag u noqon ama aydaan u waarin ayuu idinku diid wa qaasamahumaa wuu u dhaartay aadam iyo xawaa shaydaankii muxuu ugu dhaartay innii anigu lakumaa labadiinan la min annaasixiin kuwa naasixiintae la talinaya ee nasteexa u ah ayaan ka mid ahay markaa shaydaan ama shayddaanul insi ha noqdo ama shaydaanuljinni ha noqdee xumaan markuu kuu qurxinayo walle iyo bilo wuxuu kuugu marayaa nasteex inuu kuu yahay allah waxau idhi fadallaahumaa labadoodii waa ka soo dejiyey darajadii sare aadam iyo xawaa iyo xaggii jannada waa ka soo daadejiyey oo sabab buu ugu noqday inay ka soo degaan biguruurin kada darteed baanu kaga soo dejiyey oo kada uu kadiyey oo uu lugooyey falamaa daaqaa markay aadam iyo xawaa dhandhamiyeen ashajarata geeddii loo diiday badad waxa u muuqatay lahumaa labadoodii saw-aatuhumaa cawradoodiibaa u muuqatay watafiqaa waxaanay guda galeen yaksifaani inay ku duldhajiyaan calayhimaa calaa cawratayhimaa cawradoodii inay ku duldhadhajiyaan bay guda galeen min waraqi aljanna ay min waraqi shajari aljanna jannada geedaheegii caleentoodii inay ku duldhajiyaan bay ayay guda galeen wanaadaahumaa aadam iyo xawaa waxa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood qaa'ilan lahumaa isagoo ku leh alam anhakumaa miyaanan idiin diidin aadam iyo xawo maanan idiin diidin can tilkumaa tiinaa ashajarati ee geedda ah oo wa aqul lakumaa miyaanan idinku odhanin ina shaydaana shaydaanku lakumaa labadiinan caduwun cadow buu u yahay cadowgaasoo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay caddahay qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow dalamnaa waanu dulminaa anfusanaa nafahayagii wain lam takfir lanaa haddaanad noo dembi dhaafin oo watarxamnaa aanad noo naxariisanna lanakuunanna waxaanu ka mid ahaan oonu ka mid ahaan min alkhaasiriina kuwa khasaaraanu ka mid noqon qaala waxa uu ku yidhi rabbi ihbituu dega horta xaggan waxa weeyaan caalamkan sare iyo jannada ka soo daadega bacdukum barhkiina libacdin barh ka kale cadowon cadow buu u yahay oo aadam iyo xawaa iyo tafiirtooda iyo ibliis iyo tafiirtiisu dee coldaahi go-ay bay isku yihiin walakum waxaana idinku sugan fil ardi arlada dhexdeedana waxaa idinku sugan mustaqarun ay maxalu istiqraar meel aad ku sugnaataan baa idinku sugan wa mataacun iyo raaxayn ilaa xiinin ilaa muddo la ydinku raaxaynayo inta ajashiinu yani waxa weeyaan ay baaqi tahay qaala waxau rabbi yidhi fiihaa arlada dhexdeeda ayaa taxyawna ku noolaanaysaan wa fiihaa arlada dhexdeedaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa arlada xaggeeda tukhrajuuna laydinka soo saarayaa yaa bani aadama ilma nebi aadamow qad anzalnaa waxaanu idiin soo dejinay calaykum idinka korkiina aanu ku soo dejinay libaasan dhar dharkaasoo yuwaari asturaya sawaatikum cawradiinna iyo wariishaa dhar aa isku qurxisaan oo ku xaragootaan wa libaasu taqwaa alla kacabsiga dharkiisa daalika dharka alla kacabsiga ayaana khayrun ka khayr badan kanaad oogada ama jidhka sare ku qarinaysaan ka hoose ee qalbiga lagu qarinayaa ka qiimo badan waa cabsida rabbi dalik ay dalika alinzaal soo dejintaa huga laydiin soo rogay min aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waaweyn ba ay ka mid yihiin oo xayawaankii iyo mayeedhaankii baa laydinka duway oo dee cawradiinnii baa asturteen lacallahum yadakkaruuna si ay bani aadamku ugu waantoobaan ama cillaba ka dhigo waxa loogu soo rogay huga lacallahum yadakkaruuna likay yadakkaruu si ay u waantoobaan yaa bani aadama aadam tafiirtiisii iyo ubadkiisiiow laa yaftinannakum yaanu idin fitnaynin ashaydaanu shaydaanku yaanu idin fitnaynin kamaa akhraja siduu uga soo saaray abawaykum labadiinnii waalid min aljannati jannada xaggeeda uga soo saaray yansicu xaal uu ka siibayo canhumaa labadooda aadam iyo xawaa libaasahumaa hugoodii isagoo ka siibaya oo u sababaya waxay cawradoodu ku kashifmi lahayd liyuriyahumaa si uu labadooda u tusiyo saw-aatihimaa cawradooda innahu shaydaanku yaraakum waa idin arkayaa huwa isagu iyo wa qabiiluhu ciidankiisuba min xaydu laa tarawnahum meel aydaan ka arkayn ayay idinka arkayaan culimmadu waxay yidhahdeen marka istacid biman yaraahu miman laa taraah allaha arkaya ka magan gal kaa aanad adigu arkayn ilaa allihii abuuraa arkayoo og oo awoodu leh marka shaydaan maxaad kaga adag tahay ilaahay inaad ka cuskatood ka magan gasho intaasaad kaga adag tahay haddii kale nafkaaga kici maayo allah waxau ihi innaa jacalna shayaaiin innaa anaku jacalnaa waxaanu ka yeelay ashayaaiina shayaaiinta awliyaa xigta iyo asxaab baanu uga yeelay liladiina laa yu'minuuna kuwa aan rumaynayn waidaa facaluu kuwaasi marka ay sameeyaan faaxishatan foolxumo iyo dembina qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waxaanu ka helay calayhaa faaxishadan korkeeda waxaanu ka hello onu ku soo gaadhnay aaba'anaa aabbayaashayo ayaanu ku soo gaadhnay wallaahu alla ayaana amaranaana amray bihaa foolxumadana inaanu samayno qul waxaad ku tidhaha nebi allow ina allaha alle laa ya'muru dadka ma faro bilfaxshaa dembi iyo foolxumo ilaahay dadka ma amro waa ka nasahan yahay taa xaashaa lilaah ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan cala allaahi alle korkiisa ma waxaad ka odhanaysaan oo ka sheegaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn qul waxaad ku tidhaha nebi allow amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisti cadaalad in lagu toosnaado wa aqiimuu wa amara rabbii waxa kaloo rabbigay amray aqiimuu ooga wujuuhakum wejiyadiinna macnaha toosiya niyadiinna iyo qasadkiinna toosiya oo alla u badhax tira weeyaan macnuhu cinda kulli masjidin meel kastooo lagu tukanaya agteeda niyadiinna iyo qasadkiinna ku badhax tira oo meel kastooo lagu tukanayo dee ku cibaadaysanaysaan ama cinda kulli masjidin ay salaah salaad kasta agteeda niyadiinna badhax tira ama cinda kulli waqti salaah xilli kastoo salaadeed oo salaad u socotaan dee niyadiinna iyo qasadkiinna badhax tira markaa goobtii lagu tukanayey ama xilligii la tukanayey ama tukashada iyo cibaadada lafteedii intaba waa lagu fasiri karaa macnaha iyo muraadkuna waxa weeye uun niyadiinu allaha u badhax tiraato markaad cibaadaysanaysaan ee aada cibaadada samaynaysaan allah waxau ihi wadcuuhu ilaahay barya oo caabuda mukhlisiina xaala aad u badhax tiraysaan lahu alle addiina ay aaca diinta iyo taacaadka rabbi idinkoo u badhax tiraya kamaa bada'akum siduu rabbi idin bilaabay ayaa tacuuduuna aada usoo noqonaysaan abuurkiina horeba siduu u bilaabay ayaad usoo noqonaysaan oo alla idiin soo celinayaa alla waxau ihi fariiqan koox ama qayb ummadii ka mid a hadaa waa hanuuniya rabbi wa fariiqan wa adalla fariiqaa koox kalena waa halleeyey fariiqaa uu halleeyey oo ka sifee xaqa uu ku xaq noqduu ku waajibay calayhim korkooda addalaala baadidu ay ku xaq noqotay oy ku sugnaatay oo maxay baadi ugu sugnaatay waayo inahum iyagu ittakhaduu shayaadiina shayaadiinta waxay ka yeesheen awliyaa kuwo xigto oo sokeeyo ah min duuni illaahi alla sokodii wayaxsabuuna waxaanay u malaynayaan annahum muhtaduuna inay hanuunsan yihiin wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online